aad iyo aadaan kugu mahad celinaa mascade iyo tiimkaada kulli mahadsanid runtii waxaa igu dhaliyey baahida soomaalida degan xaafadan hadda ka tartamayo aa ii geysay inaa maanta inaan soo istaago sharaxa noqdo saan u arkay oo dad badan aan la hadlay oo shacabka ah aan arrimaan kala hadlay waxyaala badan waxaa jira oo loo baahan yahay hadday noqoto gurya hadday noqoto guryo la kiraysto hadday noqoto dhinaca caafimaadka hadday noqoto dhinaca dhalinyarada arrimahaas badan ayaan wada hadal mise sheekooyin mise xaafadda aan deganayo aan ka maqlay iyo iyo hiilka dadka la siinayo mise kursiga say joogin mise se ku fadhiyen qof u doodo mise ugu heliyo arrimahaas ayaa igu khasbata maanta inaan noqdo musharaxa dhanka hore waa gartay degmada shanaad oo aad ka tartamayso dabcan marka la eego dakora county degmooyinka ay ka kooban yihiin ama uu ka kooban yahay deegaankaasi waatan la odhan karo soomaalida malaha ugu badan baa ku nool magaalada burnsville oo kale marka doorashada isreereebkana waad ka soo gudubtay oo hadda tii november ayaad u soo baxday oo aad ku tartamaysaa marka codka soomaalideena dad badan waxay rumaysan yihiin amaba caadiyan sida laogyahaaba inaanu kugu filnayn codkaasi inaad november ku guulaysato degmada aad ka tartamayso yaad ku tashanaysaa amaba codka aad doonayso inaad kusoo baxdo marka soomaalida laga tago horta waxaan ku tashanaa number one xaafadan ilaa afar kun oo muslin ah haddii lagu daro soomaali iyo muslimiinta kulli xaafadan waxaa degan dad badan oo ayakana immigrantsi soomaali ah oo laakiin oo sharciyeysan oo wadankan degan oo guryo ku leh oo ganacsi ku leh oo ayakana badan oo afrikaan ah oo anaga oo kale ah xaafadan of course dadka lanaga horeeya wadanka midabka isku leenahay oo naga horeeya haddana degan waxaa degan latino waxaa degan haddana hilis kala aan rabo u badanta inaan ka heli doono demoqraatiga saa ogtihiin xisbiga demoqrati ayaan ku taaganahay mise aan ma ku taagnin laakiin aan aan aan taageer ka helay iyo xildhibaanada xaafadda laga soo doorto kulli ay taageereen aan aan aan aan ku xisaabtamaya maxaa kale aan ku xisaabtamaya waxaa leeyahay waa sanadka madaxweynaha electionka so mar kasto marka saas ay tahay dad badan baa soo baxo odayada soo baxo taasna waan ku xisaabtameenaa waa gartay maadaama aad sheegtay in aad xisbiga dimuqraadiga taageero ka helayso inkastoo doorashadan guddoomiyaasha degmooyinka inta badan aanay xisbi ku tiirsanayn haddana xisbiyada kala taageero ku tashta go-aanada iyo deegaanka iyo dadka kasoo baxayaan dhexdooda marka inta badan waxaa dhacday xilligan doorashada marka lagu jiro ballanqaadyo badan oo ay dadku sameeyaan sida guryahan wax ka qabanayna caafimaadkan wax ka qabanayna oo kale haddana soomaalida la doortay ilaa hadda dadka soomaalidu marka ay ka hadlayaan waxay tilmaamaan in waxa ay u sheegaan iyo waxay u qabtaan ay kala fog yihiin adigu maxaad kaga duwanaan doontaa soomaalida qaarkood farta lagu gudo ee la doortay horta kursigan aan ka tartamayo waa kursiyaasha ka mid ah oo gobolka minnesota ugu xoog badan mise awood u lah qofka hadduu commissioner leeyahay arrimaha ballanqaadka qofka uu qaado inuu ku fulin karo waa waa ninety percent ilaa ninety ninety nine percent maxaa because waxyaalihii aan rabo in wax laga qabto horay kursigan u fadhiyaa wixii ay noqoto haddii maalgelin ay noqoto hadday noqoto plan oo policy ay noqoto hadday noqoto ka tasha aan la tashanayo gobolka minnesota xildhibaanada laga soo doorto mise federal aan arrimahaas aan ka tashano oo weliba u xoog saaro so aniga ahaan aniga ahaan yuusuf xaaji oo musharax ah horta hadda iguma horeyso horaan baan soomaali badan shaqo usoo qabtay oo oo free ah weliba oo doodis dhinacooda xuquuqdooda ha noqoto xaafadaha horaan u degnaa aan hor u hormari jiray arrimaha u keenayso faa'iido mise dooda fiican mise hadday noqoto dagaal oo oo hilis ah ay noqoto inaan aniga weligay horumara adiga waad garanaysaa muddo dheer ay garanaysaa mascad waa og tahay soomaali muhiima muhiimada ii tahay aniga dadkayga aan ka dhashay so aniga haddaan dhaho marka ballanqaad horaan baan ballanqaado wixii aan fuliyay haddana haddii lai doorto waan diyaara unahay in la xisaabtamo dhibkaan leenahay soomaalida shacabka waa lagu dooranaa laakiin dadka lamala xisaabtamaayo dadka markii lagu arko masaajidaha haddii lagu arko moolasha haddii lagu arko magaalada waa in lala xisaabtamo warniyo saana saana jirtaaye so aniga diyaar baan u ahay xisaabtaas in qof haddii uu leeyahay shaqadii ma qabanin mise wixii aan ballan qaaday sidii ee tahay then I'm ready accountability waxay dhacaanay jiraan waxaan diyaar taas baa diyaar baan u ahay waaya ugu dambeyntii adiga oo soo koobay kursiga aad u tartamayso ee guddoomiyaha degmada weli gobolka minnesota oo dhan kursi loo tartamay maaha oo oo lagu guulaystay maxaad is leedahay way ku suuro gelin karaan oo aad u baahan tahay inaad samayso si aad u doorato november si lagu doorto november wallahi waxaan rabaa horta soomaalida inay soomaalida iyo muslimiinta degan xaafada bensville horta waxaan leenahay election hadda soo socdo horta waxaan u mahad celinayaa kuwii horta hadda isgarabaadkii doortay oo soo baxay oo aan wacnay aan ugu tagnay eighty percent wixii aan ka raadinay codka way noo soo baxeen iyo muslimiin badan ayakana soo baxeen number two waxaan leeyahay marka haddana mid kalaa socoto mid weyn waxayna bilaabanaysaa early voting mise hor hor codayntii waxay bilaabanaysaa september labaatanka waxayna dhammaan doontaa november africa november shanta waa marka electionka ugu weyn maraykan oo weliba electionaha la ogyahay oo lakala bixi doono si fiican wadanka maraykan dhinacay u baxayso so waxaan waxaan leeyahay shacabka i dhegeysanaya qof kastoo i dhegeysanaya inuu kasoo qayb qaado electionka una u tago inay isoo codeeyaan